togan muddo saddex maalmood ah waa waxaa ku jira cagafyo togani waa tog halbowlow ah magaalada wuxuuna keenaa biyo aad u badan qaar uu ka keeno meel ka baxsan magaalada iyo webiga oo isagana markuu buuxsamo soo fataha labadaas waxay maxaa leedahay biyo oo midna roobka ka yimaada ah midna maxaa leedahay webiga buuxsamay ah baa labaduba maxaa biyahoodu maamulaa sidaas darteed marka waxaa dhacdo marar badan in fatahaado fara badan oo ay ku barakacaan ilaa shan kun oo qoys minimum ay ku barakacaan baa ka dhacda sidaa awgeed baa waxaan doorbidnay in aanu toggi isaga ahaa mujtamaci intaa dhan inaan bal intii awoodiyadii karaankeega inaan ka badbaadino oo aan xirno meelaha biyaha webiga uu ka geliyo maxaa leedahay magaalada ee furan iyo isaga gudihiisa oo xirnay intaba inaan bannayno ayaanu u istaagnay insha allahu tacaala inaan dhammaystirnana waan rajaynaynaa meel fiican buuna noo maraya waatan maxamed xuseen waxaad ka mid tahay maamulka degmada marka yaa idinka saaciiday qarashaad ku baxay toggan maadaama muddo ka badan ilaa shan iyo labaatan sana aan la dayactirin hawshan ay tahay hawl ballaaran yaa idinka saaciiday hawshani cidna nagama saacidin mujtamaca deegaanka bulshada civil society-ga iyo maamulka degmada intaas ayaa iska kaashaday iyagaana dhaqaalahooda iyo fankooda waxaa laga dhex aruurinayaa sida ganacsatadoo kale iyo shirkadaha waaweyn iyo maamulkii saddexdaas qaybood baa uu ka yimid dhaqaalaha lagu dayactirayo marka cid kale ee gacan ka geysatayna ma jirto qorshaha hadda aad u howlgasheen ma arrintii hadiisaha digniyaha soo baxay darteed miyaa uga hortegaysaan mise waa qorsho loogu talagalo tuggan gebi ahaantiisa in la hagaajiyo waa qorsho baleem ah oo ay maamulku degmadu diyaariyeen barnaamij la yidhahdo waxaa weeye barnaamijka horumarinta deegaanka ee aan ugu magac darnay p h d barnaamijkaa isaga weeye bulshadii markaan u bandhignay way naga qaadatay laakiin barnaamijkan projectiga waa mid annagu aan diyaarinay degmada rajaynta ayaad ka qabtaa in hawshan idinkugu qabsanto sidii loogu talagalay insha allahu haddii roob xanibaa uusan nagu imaan waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo ilaa la weeg ilaa afar tomaa laba weeg ilaa weeg ugu yaraan weeg ugu banaana ilaa laba weeg inaan ku dhammayno eelaboorka ayuu afka saartaa buundada weyn ee eelaboorka ilaa webiga meesha uga daro intaba inaan sidaan ka dhigno ayaa qorshahayaga haddii ilaahay idhahdo hawshaan marka waa hawl ballaaran door intee leeg ayay ku leeyihin qaybaha kala duwan ee bulshada baardheer door aad u fiican bay ku leeyihiin ayagaana lafdhabar u ah marka annagu fikirka iyo shaqada qabashadeed unbaan leenahay laakiin mujtamaca iyaga ayaa iskale dhaqaalaha iyo fanka ku baxaya maynoo sheegtaa qarashka guud ahaan ku bixi kara hawshaan weli shaqadu way socotaa wax hadda go-an oo manimaama ma lahan adugu diyaarinteeda baa weli socota insha allahu laakiin waxaan rajaynaynaa lacagta ku baxayso ilaa lixdan kun oo dollar baan ku qiyaasnay